magaalada beledweyne boqolaal qof ayaa weli ku sugan guryo la'aan kadib markii daadadkii dhowaan dhacay ay burburiyeen guryahoodii maamulka iyo dadka beledweynaha ayaa dalbanaya gargaar deg dega dowladda soomaalida ayaa ku baaqaysay in gargaar loo diro beledweyne wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa warbixin arrintaa la xiriirta nooga soo diray magaalada beledweyne waxaa maalintii saddexaad dibadda magaalada beledweyne tuban boqolaal qoys oo ay saameyn ku yeelatay fatahaadii uu sameeyey webiga shabeelle oo dhammaan si isku mid ah u wada gaaray magaalada beledweyne fatahaadda ayaa waxay la tagtay dhammaan wixii agab ah oo ay qoysasku ku dhaqmayeen waxaana badi dadka magaalada beledweyne isugu tageen meelaha sare ee dhulka xaafadda bundaweyn waxa ay ka mid tahay meelaha ugu daran ee biyobaxadu saameynta ku yeelatay sida uu v o eda u sheegay guddoomiyaha xaafaddaasi magacay waa maxamed cabdilqalaada laydhaa guddoomiyaha xaafadda bundaweyn waxaa ka dhacay wax ilaahay uu macnaha og yahay oo dhiba ayaa ka dhacay habiil saddex saac markii aheed ayaa roob soo bilowday ilaa subaxii dambe labadii saac oo da'ayey intaas ayaa ummaddu biyo ku dhex jirtay hal qofa oo kala soo baxay wuxuu uu ilmaha ku soo qaadan lahay ama raashina ama dharan uma jiro dhibaatadaas xaafadda ka taagan hay-adahaas ama falka iyo ummadda muslimka waan ka codsanaynaa in dad dadkaasi gurmad loola soo gaaro in gurmad loola soo gaaro qaar badan oo ka mid ah dadka xaafadaha magaalada beledweyne ayaa sidoo kale waxay tilmaameen in aanu jirin cid taageero u samaysay dadkii ay saameynta ku yeesheen fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle oo xilligan ku sugan dhul bannaan waxaan ka soo qaxni biyo sijaayada ma haysano waxaan ku seexana ma haysano waxaan nahay maato waxaan u baahanahay hay-adahaas mafalkaan aan ka codsanayna magaceyga waa xaawo xasan aadan waxaan ku seexana ma haysano waa tabaalaysana waa baahanahay marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay noogu soo dhiibo samafal meeshaan waxaa ka dhacay mucjiso aad iyo aad u dhibaato badan dadkii ummadda soomaaliyeed oo meeshaan degnan xaafadda buundawaan fiiltare maxaa la doonsubagle kulli meel walba biyaa soo galay dadkii waa iska dhibaataysan yihiin waa iska baahan yihiin ayagoo baahidooda dhibkooda sii qabaaya xaafaddii nin walba gurigiisa waxaa ka soo baxday asoo waxba haysanin meeshaan ay ku soo qaxeen oo buura ay degan yihiin waxay haystaan male waxaan ka baryaynaa hay-adaha samafalka iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay gargaar u fidiyaan sida ugu degdegsiyada badan guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta xuseen cabdi muumin cashara ayaa waxa uu sheegay in gudaha magaalada beledweyne iyo tuulooyinka ku xeeranba uu si isku mid ah u wada saameeyey fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle waxna uu intaasi ku daray inay jiraan dad weli dul saaran aqalada dushooda iyo kuwo ku dhintay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle qaarkoodna la helay qaarna webiga la tegay dad badan ayaa ku maashooday xaafaddan buundiwaan keligeed toban iyo shan ruuxaa ku dhimatay oy tobanka carruur tahay shantana ay dad waaweyn tahay xaafadaha kalena waa ka sii daran yihiin meel bugco ah oy dadkii o dhan ku soo xuubmeen oy soo degeen webigana weli waa karaaraa roobna waana kor joogaa beledweyne musiiba lama filaan ah oo degdeg ah inay ku dhacday sida tuulada gemberlaabe daashasha ay saaran yihiin tuulada la yidhaahdo quracley biyahaa galay warhuuba biyahaa galay doonka dhinacan kale hoyin caloolo cad birjeeb intaasoo dhan biyaha galay dooloqon tuulo yidhahdo jiiqley tuulo la yidhaahdo doyle xayle tuulo la yidhaahdo xagga yeermoogo waxaa sagaal ruux oo meel degneed oo eri u xareesnay erigii iyo sagaalka ruuxba waa la waayey afar meed waa la arkay tuulowdaas waxaa ka raacay dharkii waxaa ka raacay goglihii alaabtii wax ku cunaayeen ilmihii ay daashash saarteen hadda daashash ay saaran yihiin gurma degdeg ay u baahan yihiin dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah wafdi xaqiiqan inay noo soo diraan waxna ay kusoo daba qaataan waxay heli karaan sida daawada dharka kaneecada fatahaaddan ayaa waxay noqonaysaa tii ugu darneed ee soo marta magaalada beledweyne waxaana dadka beledweyne ay sheegeen in aanu jirin haba yaraatee cid taageero u samaysay dadkii ka barakacay ama dadkii uu dhibaatada u geystay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyn